إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحsaan إilى yوم الdيin أmا bعd aan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuun النisaa-iya baabka koob iyo labaatanaad ayaan soo gaarnay baabun habaakanu baabun waa baab laa tujbaru lmarأaةu islaamta lama qasbo cala zawaaji guurka laguma qasbo miman qof ay guursato laa tarqabu aysan rabin fain zawajaha hadduu guuriyo weliyuhaa weligeeda bikayri idnihaa idankeeda la-aantiis oo fakarihad ay nacdo daalika arrinkaas fa nikaaxu nikaaxiisu marduudun waa mid la celiyo oon wax kama jiraana baabun hadaakanu baabun waa baab laa tujbaru lmar'atu islaamta lama qasbo cala zawaaji guur laguma qasbo miman nin ay guursato laa tarqabu aysan rabin fain zawajahaa hadduu guuriyo oo nikaaxiyo weliyuhaa weligeedii iyo mas-uulkeedii bikayri idnihaa idankeeda la-aantiis oo fakarihad ay nacdo daalika arrinkaas fa nikaaxuhu nikaaxiisa uu guuriyey marduudun waa mid la celinaa oo aan ansaxayn xadiidka koob iyo labaatanaad macnihiisu baabkaasuu ka hadlayaa can ibni cabaasin cabdillaahi bni cabbaas radia allahu canhu can ibni cabbaasin cabdillaahi bni cabbaas anna jaariyatan gabar gabadhaasoo bikran bikaara ah oo aan guur hore aan soo marinoo nin uusan taaban atati nebiya nabigay u timid sala allahu calayhi wasalam fadakarad waxay u sheegtay anna abaahaa aabbaheed zawajaha inuu guuriyey walxaalna uu guuriyey hiya iyadu kaarihatun ay nacaydo fakhayarahaa gabadhaas nabigu khiyaar ayuu geliyey fakhayarahaa gabadhaas khiyaar ayuu geliyey annabiyu sala allahu calayhi wasalam saxiixun xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa akhrajaw abu daawuud ayaa soo saaray wabnu maajana waa soo saaray can ibni cabbaasin cabdillaahi ibni cabbaas wuxuu wariyey anna jaariyatan gabar gabadhoo bikran bikaara oo macnaha aan nin taaban atad nabiya nabigay u timid sala allahu calayhi wasalam fadakarad waxay u sheegtay anna abaaha aabbaheed zawajaha inuu guuriyey oo ninkuu u guuriyey walxaal hiya iyadu kaarihatu ninka ay nacaydo nin uus aysan iyadu doonayn oysan rabin inuu ku nikaaxiyey marka nabigu xukunkii sidaanu ka dhigay fakhayarahaa gabadhii waa khiyaar geliyey nabiga sala allahu calayh wasalam fakhayaraha nabiyu nabigu waa khiyaar geliyo wuxuu yidhi haddaad rabtana aabbahaa sida uu kula rabo yeel oo ninka raac haddaadan rabinna banaanka ka bax nikaaxu waa buraya waxna kama jiraan wey macnaheedu xadiidkan marka wuxuu ka hadlayaa gabdhaha marka nin la siinayo o la guurinayo waa in rabitaankooda la ilaaliyaa oo la tixgeliyaa sababtoo ah guurka ujeeddada laga leeyahay waxa ay tahay inay wada noolaadaan labadan qof muddo dheer inta ilaahay ugu talagalo waxaa dhici karta inay lixdan sano wada noolaadaan waxaa dhici karta inay konton sano wada noolaadaan waxaa dhici karta inay wada noolaadaan ka yar iyo ka badan intaba ma ahan habeen dhaxmo oo waxa weeyaan inta dad wax yar shirkaa isku darsada kala tegaaya maahan maadaama aysan ahayn ee ujeeddadu tahay inay muddo dheer wada noolaadaan waa in markaa mawado iyo kalgacalo iyo jacayl iyo israbitaan waa inuu ku dhismaa lagu aas-aasaa sidaasaa markaa ujeeddadii la rabay looga heli karaa laakiin haddii marka koowaadba uu ku bilowdo dirqin iyo qasbid iyo dadan israbin in meel layskugu keeno laba arrimood unbaa ciribtu noqon kartaa in marka koowaadba reerkii dhaqmi waayo oo fashil uu ku soo dhammaado marka qarash baxo oo maal fara badanu baxo oo waqti badanu baxo oo dadaal badanu baxo kadib uu ku dhammaado burbur reerkii burburo iyo inuu ku inuu noqdo dad wada jooga laakiin aan qalbi ku wada joogin ee nolol ciriiri badan ku wada nool oo aan isku kalsoonayn oo aan isku faraxsanayn inay ku wada joogaan marka oo baaba taaso taasuna carruurta xataa ay saamayn ku yeelato oo carruurta ay dhalaan xataa ay saamayn ku yeelato dad cuqdad ku wada nool carruurtay dhalaana raadku ku haraya oo dareemayaan marka waa arrin musiibo ah guurka ilaa wuxuu ugu talagalay dad isjecel israba naxariis ay dhexdooda taallo kalgacalo iyo isjacayl iyo israbitaanu dhexdooda yaallo ilaahay waa ugu abaal sheegtay mu'miniinta wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu gartay ka mid tahay inuu naftiinna idinkaga abuuray xaasas litaskunuu ilayha si aad ugu xasishaan si aad wax marka xasila la rabaa gabadhii nin ay ku xasisho qalbigeedu ku degan yahay ninkii gabadhuu ku xasilo qalbigiisu ku degan yahay waa inay noqotaa wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma ilaa wuxuu dhexdiina dhigay kalgacalo iyo naxariis marka dad israba oo isku naxariisanaa waa inay nuucaas noqdaan haddii kale waxa weeyaan xikmadii laga lahaa meeshaas ma ka imaanaydo welidaa saas daraaddeeda ayaa sharcigu wuxuu jireeyay xataa intaysan isguursanayna is arkaan oo ninkii gabadh doonaya uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa inuu fiiriyaa idaa alqa allahu fii qalbi mri'in khidbata mra'a falaa ba's an yandura ilayha gabadhiiba marka hore la yidhi ma fiiri kartid haddii doonisteedu qalbigaaga ku soo dhacdo waa inaad fiirido saasaa nebi maxamed leeyahay sala allahu calay wasalam xikmadda ku jirtana waxay tahay haddee qofka uu la noolaana ninkaanu inuu arko gabadhii waa inay doorato qofkan ay la noolaanaydo marka ee haddii waxa weyn habeen mugdiga qol layskugu keeno dad aan isrebin khalaas waxa weyn musiiba dhacaysa musiiba dhacayda xikmaddii sharcigu uu u jideeyeyne ma imaanaydo markaas ma imaanayso marka gabadha waa in laga tixgeliyaa cidda ay guursanaydo oo la iyada raalli ahaanshadeeda iyo rabitaankeeda waa in la tixgeliyaa guurkana haddaan laba rabitaan iswaafaqin oo laba doonis aan la helin guur sax ma noqon karo weliga gabadha mas-uulkeeda aabbaheed waa jirkiisa qayb ka mida gabadhaan isagaa laga jaray jirkiisii qayb ka mida weeye hadduusan isagu raalli ka noqonayn bixin gabadhu ma nikaaxsana oo iyadu ninka daba orodo gabadhuna waa gabadhii qofkii la doonayay ninkan inay la noolaato rabitaankeedii haddaan la tixgelin guur saxa ma aha waxaa la rabaa marka labadaas rabitaan aabbihiina gabadha waa hi jirkiisii cad ka mid ah wuxuu u doonayaa marka meeshii sharafta ay ku yeelo laheed meeshay ku cisoobi laheed meeshay ku liibaani laheed waa uu u doonayaa dooridaas marka lagama maarmo inay iska tashataa wax suurtogeli kala maaha gabadh kastoo nin iska daba orada oo aan aabaheed ku nikaaxin ma nikaaxsana ee nin ajnabi ka ahi gogol u jiiftaa waa eber wey eber wey gabadhana ninka ay guursayda waa in idan la weydaa yihahdo aabe haddii aabeed nikaaxa awowe hadduu yahay awoowe waa ku nikaaxina ninka nuucaana kula rabaa ka fiirso bal fiiri waa inuu tixgeliyaa haddaysan diidin markaas uu siiyaa marka labadaas rabitaano gabadhii rabitaankeedii la helo aabbihii ama gabadha weligeedu walaal ha ahaado aabbahaado adeer ha ahaado qofka ilaahay wilaayada siiyey na uu ninkan qofkan la rabo oo labadoodu ay u arkaan gabadhii inay nolosheedii iyo dhaqankeedii wanaaggeedi meeshan ku jiro guurkii saxda ahaa ee la rabay ee sharciga ahaa meeshaasu ka soo baxaya meeshaas ayuu ka soo baxaya haddii marka gabadha la nikaaxiyo idankeeda la-aanteed gabadha waa saddex hadday tahay gabar garoob ah oo iyadoo lala tasha la nikaaxiyo nikaax kama jira meeshaas waa eber wey culummada agarkoodana waxa weyan sidaas ayay yidhaahdeen bal ijmaacay culummadu kusoo naqliyeen gaar ka mid aba sida xaafid ibnu xajar oo kaleeto fatxulbaariga juska sagaalaad safxada boqol iyo kow wuxuu leeyahay waraddu nikaaxi idaa kaana hayiban fazuwijat bikayri ridaaha ijmaacun ilaa maa nuqila can ilxasani wa can inakhaxiyi uyi wuxuu leeyahay gabadha nikaaxeeda hadduu dhaco ayadoon ayada lala tashan oon raalli ahayn ayna gabar garooba tahay nikaaxaas in la ridiyo waa ijmaac marka laga reebo culummada laba nin oo ka mid ah sida xasan basri iyo naqa ibraahim naqaci taabiciyaalka ka mid a culimmada muslimiintao dhan oo kale afartii madhabood iyo qeyrkoodba saasay isla ogolaadeen marka taas waxay ku tusaydaa wax ansaxaya ma ahan in la nikaaxiyo gabadhii oon lala tashan hadday marka garoob tahay nikaaxaas waxba kama jiraan waxba kama jiraan nabigaa yidhi laa tunkaxu layimu xataa tustamara gabar garooba ma la nikaaxi karo ilaa amar la weydiiyo xataa ma hadday inta amar la weydiiyo la yidhaahdo ninkaan ma lagu siiya oy aamusta lama nikaaxi karo waa inay saraaxo u hadashaa oy tiraa haa waa aqbale nuuca labaadoo kaleoo gabdhaha waa gabar saqiira badanaa soomaalidu ma yaqaaniin gabadhiioo saqiiro oo saddex sano jira nin waa lagu nikaaxi karaa sharci islaamka gabadhiion qaan gaarin ayaa nin lagu nikaaxina waa sugana waa loo korina waa sugana soomaalida gabalaan oqoon hadda gobolada gabalaan oqoon maahane gobolada gobolkana waa laga yaqaan soomaaliyeed waana sharciyo waa sax gabadhiion gaarin qaangaar oon la guri geynay nikaaxu waa qabana waa loo korina marka waa u sugana marka gobolada soomaaliyeed gabalaan laga oqon gabalna waa laga yaqaana waxaana kutusaya guurkaas hade inuu saxiiya waaba ti caaisha lagu nikaaxiyey caaisha nabiga sala allahu alay slam markii lagu nikaaxiy lix sanay jirta lix sanay jirta markii la nikaaxinayo markii la guri geynayana sagaal sanay jirta sagaal sano ayay jirta marka gabadha mar hadday saqiir marka tahay haddee caruur lix sano jira ama saddex sano jira ama shan sano jira asagoo hadde wax maba kala dooro karaba doorasho maba leh sidaas darteeda culammada muslimiintu ijmaacay kusoo naqliyeen gabadha hadday saqiir tahay iyadoo lala tashana la nikaaxi karo nikaaxaasuna waa ansaxaya war kalena ma leh waxaana daliil u ah caaisha nikaaxi la nikaaxiyey oo caaisha radia allahu canhaa ayadoo jirta lix sanaa la nikaaxiyey xadiiska saxiix bukhaariga ayuu ku sugan yahay kitaabu nikaax shan kun boqol soddon iyo afar raqamka ah imaam nawowi markuu sharxaya marka muslimkana xadiidku waa ku yahay markuu sharxaya wuxuu leeyahay haadaa sariixun fii jawaasi taswiiji alabi alsaqiirata bigayri idniha xadiidkan wuxuu ku cad yahay inay bannaan tahay aabbuhu gabadha saqiirada ah inuu nikaaxi karo idan la-aan liannahu laa idna lahaa maxaa yaele idan male gabadha intaan jirta idan male gabarh saqiiro ma la weydiinayo markaasuu yihi waajmaca almuslimuuna calaa jawaasi taswiijihi ibnatahu albikra alsaqiira lihada alxadiidi culamadii muslimiintuna waa ku ijmaaceen inay bannaan tahay inuu aabbuhu nikaaxiyo gabadha u dhalay ee saqiirka xadiidkaanayna u daliishadeen xaafid ibnu xajar laftirkiisu fatxulbaariga juska shanaad safxada sagaashan iyo lix ilaa sagaashan iyo toddobo wuxuu yidhi qaala almuhallab ajmacuu culamada muslimiintu waa ku ijmaceen calaa annahu yajuusu lilabi taswiiju bnatihi sakiira aabbaha inuu nikaaxiyo gabadhiisa sakiirada ah albikri ee bikaarada ah day sakiiro tahay garoodna ay tahay ma la nikaaxi karo waa inay qaangaarta oo la suga si kale ayadiina ilaa cod ma leh oo waa sakiir waana garooboo lama nikaaxi karo laasim in la sugay noqday marka taas laakiin gabadha sakiirada la sheega waa gabadha oo bikrada ah walow kaanad laa yuda milha hadday rabto ha noqoto gabaraan la gurigay karin markaas hadday rabto ha noqoto ee waa la nikaaxi karaa aabbuna waa nikaaxi karaa daxaawiya wuxuu ka sheegay ibni shubruma inuu diiday oo yidhi war gabar la gurigey karo haddaysan ahayn nikaaxu qaban ma laakiin saqiirada haatee haddii la gurigey karo waa nikaaxu waa qabana ibnulxasmina wuxuu ka sheegay ibnu shubruma inuu yidhi maya gabar saqiiraa lama nikaaxi karo ilaahay qaangaarto idan calaa kulli xaal gabadhu hadday saqiiro tahay xadiidka saxiixa iyo jamaahiirta culummada sida ay mareen ay u fahmeen gabadha saqiirada aabbaheed isagoon idan weydiinu nikaaxi karaa awooweda sidaasoo kale wey waa aabbe iyo awoowa walaalku ma nikaaxi karo adeer ma nikaaxi karo inta kale hadday gabadha awowgeed iyo abeed noolayn oo weligii uu walaalkeed noqdo ayadoo saqiira ma nikaaxi karo maxaa yeelay naxariista aabbe u hayo iyo naxariista awoowa u hayo walaalku ma laha walaalka waxaa ka naxariis badan aabbaha iyo awoowaha sida qaalibka aabbaha iyo awowuhu gabadha ayaday ka fakerayaan meesha danteedu ku jirtay la raadinayaan sidaas darteeda ayagu way ka duwan yihiin dadka kale waana ka xaq badan yihiin laba gabdhoodaan sheegnay gabadha garoobka iyo midda sakiirada gabadha qaangaarka oo bikadana ah oon guur soo marinina taaban weligeed haddii la nikaaxiyo ayadoon la idmin hortaa sunnadii nabiga waa la khilaafay shaki la-aan sababtoo ah nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi walaa tunkaxu lbikru xataa tusta'dana gabadha bikrada lama nikaaxi karo ilaa idan la weydiiyo ilaa idan la weydiiyo ma la nikaaxi karo nabi maxamed aa yidhi sala allahu caleyh wasalam nabi maxamed a yidhi xadiiskana saxiix bukhaari uu ku sugan yahy raqamka shan kun boqol soddon iyo lix marka waa in idan la weydiiya xadiidka marka laa naafiyaa ku jirta hadday naafiya tahay laada ku jirtaa nahyigu wuxuu keenaa fasaad inaan nikaaxu ansaxayn hadday naafiya tahayna waaba ka sii xeel dheerta sidaasuu leehay xaafid ibnu xajar oo kaleeto marka haddii marka aabbihii sunnadaas khilaafo oo uu nikaaxiyo gabadhiyo qaangaaro wax kala garato wax kala dooro karta isagoon idankeeda weydiinu nin iskaga qasbo aysan raalli ka ahayn maxay noqoydaa culummadu waa isku khilaafeen laakiin xadiidkan aan akrinayna wuxuu tusaa inaan nikaaxaasu uusan ansaxayn inaan nikaaxaasu ansaxaynin saasaa xadiidka hadda aan dul taagannahay sidaas ayuu tusayaa waana sida ka muuqata saxiixulbukhaariga tarjamada baabun laa yunkixu labu wa kayruhu lbikra wahayiba ilaa biridaahumaa bukhaari baabkaas u qabtay oo uu leeyahay baabkan wuxuu ka hadlaa aabbaha iyo mid kale midkoodna ma nikaaxi karo gabar bikra iyo mid garooba midnaba ilaa raalli inay yihiin maahane inay raalli yihiin maahan haddana isla baabka ku xiguu ka dhigay baabun idaa zawaja arajulu ibnatahu wahiya kaarihatun fa nikaaxuhu marduud baabkan wuxuu ka hadlaa ninku gabadha uu dhalay hadduu nikaaxiyo iyadoon rabin ninkaas nikaaxaas waxba kama jiraan waa marduud waa marduud culamada muslimiintuna waxay yidhaahdeen fiqu lbukhaari fii taraajumihi fiqiga bukhaari waxaa laga qaataa tarjumooyinkiisa iyo abwaabtiisa marka sidaasuu caan uga dhigay sidaas darteeda gabadha waa inaan la nikaaxin ayadoon ayada idan la weydiin waa inaan la nikaaxin ayadoon gabadha ayada idan la weydiin xikmadii dhammaa oo guurka laga lahaa ayaan meeshaas kasoo baxaynba ayaan kasoo baxayn marka waa inaan la nikaaxin ayadoon idan la weydiin sidaas weeyaan aabbayaalkana nuucaas ay fahmaan can ibni cabaasin radia allahu canhuma can ibni cabaasin keliya kitaabka igu taalla can ibni cabaasin ana jaariyatan gabar gabadho bikran bikaara atat nabiya nabiga ay u timin sala allahu calayhi wasalam fadakarad waxay u sheegtay gabadhaasu marka fiiri nabigay u timid gabadhaas nabigay u timid waxay taasu ku tusaydaa caruurka hadduu culummo u yimaad oo uu weydiiyo waalidkiis wax ku saabsan dhib uu ka tabana oo u yidhaahdo aabbahay ama hooyadeeya saas i yeeshay sharcigu uu ka qabaa caasi kuma ahan sidaas caasi kuma ahan fiiri hadda gabadhaas nabigay u timid waxa ay ka sheeganaydana waa aabaheed marka caasinimo hadday tahay nabiga wuxu dhal caasida tahay aabbaha wixii uu ku yidhi warran ka soo celin marka caasinimo ma ahan arrin oo dhib qofku ka dareemayo waalidkiis hadduu uga yimaad inuu sharciga ogaado bal kuu ka qabaa sharcigu oo uu weydiiyo culumadu yidhaahdo sharciga islaamka kuu ka qaba aabbaa saas i yeelay ama hooye marka sharcigu saas waa ogoliya waxay kaloo kutusaydaa gabadhu masale hadday u baahato inay culummada u tagto aabdo ama telefoon ka wacday weydida tiraado masalada sharciga islaamka kuu ka qabaa waa shay mubaax ah waana kalaamka la ogol yahay ana jaariyatan gabar bikran oo bikaara atati nabiya nabiga u tagtay sala allahu calayhi wasalam fadakarad waxay sheegtay ana abaaha aabaheed zawajaa inuu guuriyey walxaal hiya iyadu kaarihatun ay nacaydo fakhayaraha nabigu fakhayaraha nabiyu nabigu khiyaar uu siiyo wuxuu yidhi haddaad rabtana aabbahaa ni ninka uu ku siiyey raac haddaad rabtana ka tag nikaaxu sidaasay ugu dhammaanaydaa huu noconaa macnuhu xadiiun saxiixun waa xadiis saxiixa akhrajahu abu daawuuda wabnu maaja ayaa soo saareen baabun haadaakanu baabun waa baab laa yasluxu ma suubado an tashtarida almar'atu islaamtu inay u shardido lisawjiha ninkeeda anlaa tatasawaja inaysan guursayn bacda mowtihi geeridiisa ka gadaal baabun haadaa midkaanu baabun waa baab laa yasluxu ma suubado an tashtarida almar'atu islaamtu inay shardido lisawjiha ninkeeda ay u shardido anlaa tatasawaja inaysan guursan bacda mowti dhimashadiisa ka gadaal xadiidkan labiyo labaatanaad wuxuu ka hadlaa baabkaas macnihiisa wey xadiidka soo socda wuxuu ka hadlaa marka gabar iyo nin hadday isguursadaan sax ma ahan inay shardi ay la gasho oo ay tidhaahdo shardi waxaa haddaad iga dhimato nin kale guursan ma shardigaas sax maaha sax maaha waxa weya guurka ilaahay baa jideeyey ilaahi weyna wuxuu og yahay baahi iyo dareen dadka ku jira inuu yahay arrintan oo lagama maarmaan ah dariiq saxa haddaan lagu gudanna waxaa dhici karta dariiq faasida in lagu dhaco sidaas darteeda waxa weeyaan guurka waxaa ku jira dhowrsanaan ninku waa ku dhowrsan yahay gabadhu waa ku dhowrsanta waxaa ku jira ubad in la helo haddii ilaahay ugu talagalay wanaag badana waxaa ku jira isweheshi nolosha inay wadaagaan wanaag badanaa ku jira guurka sidaas darteeda gabadha inay shardi ninkeeda uu sii sheegto oy u ballan qaado oo ay taraa waxaan kuu ballan qaadaa haddaan kaa hormaro inaanan nin kale kaa dambeeyo guursayn shardigaasu waa faasid hadday xataa ballankaas gashay waa ka baxe maaha mid la oofinayo maxaa shardigu hadduusan sharciga waafaqsanayn ma banaano in la oofiya hadday awel ballankaas la gashay oo ninkii uu dhinto ninkay rabtay guurseen shardigaasu waa shardi faasida sharci islaamkuna shardigu hadduu faasid yahay ma banaano in la oofiyo oo ay tiraa shardigaasan galay baabun haadakan baabun waa baab laa yasluxu ma subado an tashtarida almar'atu islaamtu inay u shardido lisawja ninkeeda anlaa tatasawaja inaysan guursan bacdahu gadaalkiisa can umi mubashir umi mubashir waxay nabiga ka warida ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam khadaba wuxuu doonay imra'ati lbaraa ibni macruur xaaskii baraa ibni macruur ayuu doonay nabiga sala allahu calayhi wasalam fa qaalad waxay tidhi innii aniga sharadtu lisawjii ninkaygiyaan u shardiyey anlaa atasawaja inaanan guursan bacdahu gadaalkiisa nabigaa doonay sala allahu calayh wasalama islaamtii uu ka dhintay albaraa ibni macruur markaasay waxay tidhi aniga zawjkaygiyaan shardi la galay waxaan u ballan qaaday asaga gadaalkiis inaanan guursayn fiiri faqaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam ina haadaa shardigaasu laa yaslux ma suubado waxaas wax saxa maahan shardi saxa oo diinta islaamka ku suuban maahan shardigaasu saasaa nabi maxamed yidhi sala allahu calayh wasalam xasanu haadaakanu xadiiu waa xadiid xadiidkaoo xasanu wanaagsanoo xasan ah akrajahu dabaraani ayaa soo saaray fii mucjam lkabiir wasaqiir mucjam lkabiirna waa kitaabku dabaraani leeyahay mucjam saqiirna waa kitaab kale labadoodaba uu kusoo saaray can umi mubashir ana nabiya sala allahu calayh wasalama khadaba wuxuu doonay imra'ata albaraa ibni macruur nabiga sala allahu calayh wasalama wuxuu doonay islaamtii uu ka dhintay albaraa ibni macruur faqaalat islaamtiya waxay tidhi innii aniga sharadtu waxaan u shardiyey oon u ballan qaaday lisawjii ninkayga anlaa atasawaja inaanan guursayn bacdahu gadaalkiisa hadduu dhinto faqaala nebiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam ina haadaa shardigaas iyo ballanqaadkaas laa yasluxu ma suubado wax diinta islaamka ku wanaagsan maahan wuxuna hadduusan diinka islaamka sax ku ahayn shardi faasidaadhera ma bannaano in la oofiyo iyo in la ilaaliyo akraj xasanun xadiidun xasanu waa xadiis xasan derajadiisu tahay akraja dabaraaniyaa soo saaray fii mucjam lkabiir iyo wasaqiir mucjam saqiir xadiidkan wuxuu noo caddaynayaa gabadha ninkeeda sax maahan inay u ballan qaato gadaalkaa guursan maaha wax ka dambay doono warkama ay haydo waxa weeye waa inaysan ka hadlin bacda mowtihi guurkeeda iska daydo hadday ballankaas u qaadayna ballan saxa maahan mana banaano in la oofiya mana banaana in la oofiya ballankaas ma banaana sax maahan gabadhu ayadaa fiirin bacdahu markii ninkan uu ilaahay oobsado ka gadaal hadday u soo baxdo inay guursatana waa guursaneen hadday u soo baxdo inaysan guursanayna guursame hadhow sidii usoo baxday yeele laakiin guursama inay u ballan qaadaa sax maahan hadday u ballan qaadayna uma banaana inay ballankaas oofido ma u banaana oo sax noqon ma sababto ah waxaa ka imaana tabatul wax laydhaha sharca islaamkuna tabatulka ma ogola guurka in qofku ka go-o yidha anuu cibaadadan u go-aa waxa weeyaan mana guursanaayo sax maaha sax maaha ma banaana guurka waa sharcigu waa amray waa jeclaysiiyey sacad ibn abi waqaas sacad ibn abi waqaas wuxuu yihi radia allahu canhu nabiga sala allahu calayh wasalam cuhmaan ibnu madcuun waa ku ridiyo waa ka diiday tabatulka macnaha tabatul waxaa la yidhaahdaa qofku inuu yidhaha anigu cibaadan iskaga go-ayaa mana guursanayo wuxuu yidhi walow adina lahu hadduu nabigu u fasixi lahaa cuhmaan ibnu madcuun oo u dhihi lahaa waa ku banaanyi cibaadada iskaga go-a ha guursan laftasayna waaba isdhufaani lahayn xaniyahan iska bixi lahay si anaan dareen u yeelan oonan guur ugu baahan laakiin nabigu markuu u diiday aan ogaanay inaan la ogolayn tabatulka islaamka ka mid maaha marka qolooyinka kirishtaanka wadaadadooda ayaa arrintaas sameeyaan ayagana dulli unbay ka dhaxlaan oo qaar ka mid a siday waxa weeyaan xumaantaas inta oo diin la-aan tahay ku dhaqmeen waxay leeyin waa go-a cibaadaan u go-a raahibaa noqona kiniisadu iskaga jira marka dambe waxa weyan gabdha sidaasoo kale iyagana kiniisada waxaa iska galaan guurka ka go-ay dhexdooda inta zina ka dhasho ay caruur halkaas ku dhalaan markaasay haddana ay yidhahdaan waa fadeexan ugu dhacayda culummadii ummadaan ahayn meeshaana ilma aanaan sharci ku dhalina joogay ilmahana dila kasi kiniisada ku aasan marka qof kastoo sharciga ilaahay khilaafa dulligaasa u dambeeya intay sinaysto haddana caruurkii dilay haddana aasay waxa weeyaan dulligaasoo dhan diin la-aanta iskale saas darteeda guursanaada aada leedahay wax ka dambayn doona warkama haydi waxaa waa inaadan ballan qaadin haddaad ballan qaaday inaad oofidaan ma banaana ee inaadan oofinaa diinkii ah inaadan oofin ayaa diinta saxda aheed laakiin gabadha markii zawjkeedii dhinto ayada masaalixdeedii danaheeday fiirin wa khaasatan caruur hadduu uga tegoo kale hadday ayadu u aragto inaysan isku oofi karin caruurtan inay tarbiyeydo inay waxbarto inay korido iyo nin inay guursato caruurteeda waa u bambixi kartaa ajar weynna weliba ka hela carruurteedaas oo ajar weyn ah ku soo arooray gabadha laga dhintay ee carruurteeda agoonta u istaagta ee daryeelata ajar weyn weyn weyn ah ku soo arooray tusaale laba xadiid haddaan baraarujinay xadiidka abu yacla uu musnadkiisa ku wariyey abu hurayra ayaa wariyey xadiidka wuxuu yidhi nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam ana awalu man yuftaxu lahu baabu ljanna albaabka jannada qof loo furo anaa ugu horeeya yihi nabigu sala allahu calayh wasalam ilaa annahu ta'tii imra'atun tubaadirunii wuxuu ihi marka la ii furo islaan ordayda oo inay iiga hormartaba rabta imaanay wey waa hadday jannadiiyade nabi maxamed ayba la tartamay sala allahu alay wasalam fa aquulu lahaa maa laki mananti markaas aa maxaad aheed aan idhahu maxaad aheed xaalkaa wuxuu yahy markaasay waxay tidhahdaa ana mra'atun qacadat calaa aytamli aniga waxaan ahay gabar fadhiisato macnaha guurkii ka fadhiisatay agoon aan leeyahay darteed ilaa agoontaas imisay gabadhaas u geysanaydaa danteeda nafteeda baahi badanay qabtay waxay uga go-aydaa inay carruurtaas dar yeesho inay iyaga korido inay tarbiyaydo inay iyagu wax noqdaan markaay nafteedii u xabistay marka ilaahii weynaa subxaana wa tacaala wuxuu gaarsiiyey jannada nabi maxamed marka loo furo qofka koowaad ordaaya inay noqoto marka ilaahi weyna saas marka gabdhaha agoonleydana inay xadiidkaas fahmaan oo ajarkaas niyeystaan insha allah xadiidka kalena cawf ibnu maalik alashjaci ayaa wariyey wuxuu leeyahay nabigeena subanaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ana wamra'atun safcaau lkhadayni ka haatayni yowma alqiyaama aniga iyo laba gab aniga iyo gabar oo labadaas daan madow ku leh waxa weya dandaro waa gabar agoon koriday dandaro kala kulantay sida muuqata maalinka qiyaamaha sida labadaas faroodaa noqonaynaa farta murugsatada iyo midda ku xigtaa nabigu taagay sala allahu calayh wasalam saasoo kalea noqonaynaa wiil waa islaan oo nabigu wuxuu ihi ninkeedii ka dhintay oo sharaf laheed qurux laheed oo nafteeda u xabistay agoonteeda ilaa ay ka koraan ama ay ka dhintaan marka saasay jannada iila sinayda fartaas marka labada farood farta dhexaa wax yar dheer ilaa nabiga qofna lama sinaa karo farta dhexaa wax yar dheer marka xadiidkaasna abu daawuud ayaa kitaabuladabka ku wariyey marka ahlulcilmiga gabadha xasan ayay ka dhigeen marka haddii marka gabadhii ayadii ay dareemto istiraahdo ee maanta carruurtaada iyo iskuma keeni kartid guur oy u go-do ee ma ahan inay iyadu ballan kaleeto oofinaydo ee ay carruurtaas dooratana way yeeli kartaa ee ilaahayna abaalkaas u diyaariyey ilaahayna abaalkaas ayuu diyaariyey dadka agoonta koriya oo daryeela xataa agoontaad dhashay wey wax ajarkaas lagu helaya sidoo kale waxaa dhici karta gabadha inay si kale iyadana ay u fakerto oo waa maxay ninkan hore ay waxay rabtaa aakiro inuu zawjkeedii noqdo ilaa gabadha jannada markay gasho hadday gabadha muslimaadta ay dhimatoy jannada gasho nin halin hadday guursatay ninkiina jannada galay ninkaasaa zawjkeediia labadooda isku zawj haddii kalena mid kale ilaahay siin uusan jannada isagii gelin marka hadday laakiin dhowr nin guursatay kee marka aakiro zawj u noqonaa kii ugu dambeeyey wey a kii ugu dambeeyey wey waxaa caddaynaya mucaawiya bin abi sufyaan ayaa wuxuu soo doonay uma dardaa ayuu soo doonay markii uu ka dhintay zawjkeedii abidardaa saxaabiga jaliilka ahaa marka uu soo doonay umu dardaa waxay tidhi aniga waxaan maqlay abadardaa oo leh nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam oo dhahaya ayuma mara'atin tuwufiya canhaa zawjuha gabar kastoo ninkeedu ka dhinto oo ninkeeda la oobsaday fatasawajat bacdahu oo kadib nin kala guursata fa hiya liaakhiri aswaajihaa ragga ay guursatay ninkii ugu dambeeyey ay iska leedahay aakhiro wamaa kuntu laaktaaruka calaa abidarda adigoo mucaawiya mucaawiya waa saxaabi zawjkeeduna waa saxaabi waxay tihi adiga mucaawiya kaa dooramaya abidarda marka waxaan rabaa aaba aakhiro inuu zawjkayga noqdo abudarda saas darteeda nin ka dambe guursamaya mucaawiya marka warqada usoo diray wuxuu ku yidhi waa yahaye soonka laasim soonku shahwadu baabi'iyahe daadan guursayn soonka sunada iska badso khamiista isniinta oo kale iska soon wey xadiidka dabaraani ayaa mucjam alawsadka ku wariyey juska saddexaad laba boqol toddobaatan iyo shan sheekh naasirna wuxuu ku saxiixiyey silsilatu xadiisi saxiixa raqamka kun iyo laba boqol sideetan iyo ko xudayfat ibnu yamaan laftirkiisa radia allahu canhu islaamtiis wuxuu ku yidhi in shi'ti an takunii zawjatii fi ljanna falaa tasawajii bacdii hadaad rabto xaaskayga jannada inaad noqoto aniga gadaalkay ha guursan fa ina almar'ata fi ljannati liaakhiri aswaajiha maxaa yeelay gabadha jannada markay gasho raggay guursatay ninkii ugu dambeeyey leedahay adduunka adduunka raggay guursatay ninkii ugu dambeeyey wuxuu yidhi falidaalika xarama allahu calaa aswaaji nabiyi sala allahu calayh wasalam an yankixna bacdahu saas darteeda ilaahay ugu diiday oo uga xaaraantinimeeyey nebi maxamed xaasaskiisii gadaalkiis inay guursadaan ilaa waa xaasaskiisa jannada kuwan adduunka xaasaska ugu ahaa ilaahay baa shafa gabdho qaaliyahay ahaayeen waxaa ilaahay ku abaalmariyey aakhirana inay nebi maxamed zawjaadkiisa ay noqdaan marka nin ka dambaysaasa loogu diiday bayhaqiya sunanulkubra juska toddobaad lixdan iyo sagaal ku wariyey marka haddii qaabkaasoo kale hadda ay iskaga fakarto iyadoon ballan la gelin waxa weyn waa u banaanta bay kadib haddana usoo baxda inay guursatana iska guursan kartaa illa waxaan ogaanay in guurkii mar walba u bannaan yahay waxaa kaloo muhiimad muhiim ah maadaama ninkeedii ballan ay u qaaday xataa nabigu diiday inay oofido haddii gabadha zawjkeedu dhinto caruurna uga tago ragga carruurtaas qaraabadooda ah mararka gabal ay ku cadaadiyaan gabadha inaysan guursan oo hadday guursato ay ciriiri iyo culays inay saaran ku dadaalaan taasna waa dulmi mana banaana waana inay ilaahay uga baqaan nin ninkii la dhashay in la siiyo oo la dumaalo hadday iyadu doorato waa banaanta hadday iyadu doorato laakiin haddaysan dooran dhaxal maahan xoolii ninku ka dhintoo la dhaxlaayay ka mid maahan iyadu ilaahi weynaa wuxuu leeyahy ma dhaxli kartaan xalaalna ima ahan inaad dhaxashaan marka xalaal ma ahan waa dulmi in gabadha oo nin ka dambeeya lagu qasbo haddaysan dooran laakiin haddii lagu qanciyay doorato iyadu ay xulato oo ay ku qanacdo khalaas waa xalaalo haddee ragga kale ula mid yahay marka waa guursa kartaa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nisaaa karha mu'miniinow xalaaliini ma ahan inaad dhaxashaan dumarka si qasab ah iyadii oon raalli ahayn si qasaba inaad u dhaxashaan xalaal ini ma ahan marka gabadha ninka dhintay dhaxal uma laha qaraabadiisu ee waxa weya ragga minkay iyadu dooratay guursa karta marka taasna waa in dadka muslimiinta ay ku baraarugsan yihiin oy ogaadaan haddii ay ku qanacdo iyada haa haddii kale maya canumi mubashir ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam khataba wuxuu doonay imra'atan islaan ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalama khadaba wuxuu doonay imra'ata albara ibni macruur bara ibni macruur xaaskiisii uu ka dhintay fa qaalad waxay tihi innii aniga sharatu lisawji ninkaygiiaan u shardiyey anlaa atasawaja bacdahu gadaalkiis inaanan guursan fa qaala nebiyu nabiga yidhi sala allahu calay wasalam ina haadaa shardigaas laa yasluxu ma subado sax maahan shardi saxa maahan marka ma la oofinaayo wey baabun haadaa kanu baabu taxriimi su'aali lmar'ati islaamtu inay weydiisato xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey baabkiisii weeye zawjaha ninkeeda adalaaqa inuu furo awil khulca ama inay madaxeeda ka gadato min hayri sababin ayadoon sabab arrintaas ku xambaara uusan jirin haadaakanu baabu taxriimi su'aali lmar'ati islaamtu inay weydiisato zawjaha ninkeeda adalaaqa inuu furo awil khulca ama ay madaxeeda ka gadato arrintaas inay weydiisato xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey oo sharcigu xaaraamtinimeeyey baabkii ka hadlaaya wey halkaanu min kayri sababin sabab arrintaas ku xambaartaa weydiisiga haddaysan jirin xadiidka saddex iyo labaatanaad macnahaas baabka ayuu ku saabsan yahay waxay tahay gabadha iyo ninka markay isguursadaan sharciga islaamku wuxuu ugu talagalay inay wada noolaadaan sharaf ku wada noolaadaan isku sabraan isku dulqaataan guurkuna uu sidaas u joogtayo ma ahan shay oo habeen dhaxmaa oo intowna habeen iyo habeenna la wada joogo haddana la kala tago haddana mid kaleeto la baroobeeyo saas ma ahan mata maadaama ay saas tahay waxaa kaloo sharciguna baray in laysku sabro oo gabadhii waa inay sabarto waa inay ogaato adduunkan intay joogto nin aan cilad lahayn arki ay me nin aan cilad lahayn nabi maxamed a u dambeeyey sala allahu calay wasalam wax cilada sagu maahayn ragga kaleo dhan ciladay u wada leeyihiin laakiin waa un kala roon yihin midna waa cilad lagula noolaan karo midna waa ciladaan lagula noolaan karin wakadalika ragga muslimiinta waa inay ogaadaan gabar aan cilad lahayn adduunkan ma joogto gabdhuhu ciladay wada leeyihiin laakiin ciladiya gabadha waxay wax un la jiidan karo lagu safri karo lagu loo dulqaadan karo iyo midaan rajo lahayn waa inuu marka sabro ninka doona gabanan cilad lahayn jannada xurulciinta a ugu sokayda halkaasa u shaqaysto ka hor arki uma hadday sidaas tahay marka waxay tahay inay isku sabraan oo qofka qofka kale u sabro gabadhii waa inay sabarto hadday culays dareento waa inay sabarto xadiidkan marka bal fiiri nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu aad ugu goodiyey gabadha weydiisata dalaa amase waxa weeyaan halay furo ayadoon dhibaata haysan bal xadiiska fiiri can thawbaan qaala thawbaana wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ayuma imra'atin islaam kastoo sa'alad weydiisata zawjaha ninkeeda adalaaqa furiin fii gayri maa ba'sin dhib la-aan ayadoon dhib haysan fa xaraamun xaaraan waxaa ka hor laga xarimay calayha korkeeda raa'ixatuljannati jannada carafteeda iska da inay janno gasho ee jannada carafteeda heli mee shan boqoloo sano meesha loo socdaana jannadu ka soo carafta xataa jannada shan boqoloo sano meel loo socdo u jirsan may can thawbaan qaala thawbaan wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ayuma imra'atin islaam kastoo sa'alad sawjaha ninkeeda weydiisata adalaaqa dalaaq fii gayri maa ba'sin dhib la-aan ayadoon wax dhib u haysan islaamta ninkeeda tiraa ifur fa xaraamun calayhaa raa'ixatu ljanna waxaa xaaraam ka ah dusheeda jannada carafteeda inay xataa janna u soo carafta waa ka xaaraam saxiixun xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa rawaahu asxaabu sunan ayaa wariyey asxaabu sunan abu daawuudaa wariyey tirmidi ayaa wariyey ibnu maaja ayaa wariyey axmedna wuu wariyey daarami laftigiisu waa wariyey marka xadiid haabida weeye xadiidkan marka wuxuu caddaynaa dembi weyn oo kabiire ah dembigaasu wuxuu yahay gabadha dhibaato ay la dhaqmi weyday ayadoon ku dhicin inay ninkeeda tiraado ifur dhibaato ay la dhaqmi weyday haddaysan ku dhicin oo aysan qabsan ifur waa inaysan dhihin oo waxa weeyaan munkaraadka waaweyn ee dhaco waxaa ka mid a gabadhii waa la dulunsanaa nin kalaa dulunsaday macnaha nin kalaa ku qanciyay ninkanta iska soo furto inuu guursanayo markaasay leedahay ifur markaas ama waa ka daba wareege waa arrin aad u khatara madax furashan ku siina xoogaan ku siina ifuray leeda waaba munaafiqiinba gabdhaha yidha madax furashan ku siinaya ee ifur nabigeena suuban sala allahu alay slam wuxuu yidhi almukhtalicaatu huna almunaafiqaat dumarka isgada oo nin aan dhibaato ku hayn oo raba oo la dhaqmaya madax furashada siiya saas iskaga furaa munaafiqiintay ka mid yihiin munaafiqiinta ayay ka mid yihiin xadiidka imaamu tirmidi ayaa wariyey waana xadiid saxiixa saxiixu jaamicu sagiir sheekh naasir ku saxiixiyey marka gabadhii haddaan dhibaato ay la dhaqmi weyda aysan jirin waa inay dhaqanto haddii dhib jiro xataa dhibku dhib lagu sabri kayo waa inay sabarto maxaa ilahy waxaan idhi dhib la-aan maba jiriba ee qof walba waa sabraa reer kasta ood arkaydo wax unbay iskugu sabrayaan ee dadaan isku sabrayn oo malaa-ig ahoon magafayaal ma jiraan ma jiraan saas darteeda gabadha dhib la-aan dalaaqa dalbata waa arrin halaag ah oo ilaahay weynaa naxariistiisa inay ka goodo jannada carabteeda ka gooday ku keenayda qaar ka mid a waxa weeyaan iyadoo reer leh ayaa ehelkeedu waxay leeyihin waa lagu dhoofinayaao layn baa kuu soo baxaye gaalada xaggeeda lagaaga yeeraye waa inaad ninka iska furto markaase leeda xoogaan kuu tuurayaa ifur waa fasaad meeshay u socotaana waa gaalo inay dhaqankeeda iyo diinkeeda kusoo baaba'aan ay dhici karto waxa weeyaan dariiqa ay maraydaana waa dariiqii jannada carafteeda ay ku weylaheed marka waa arrimo aad u khatara calaa kulli xaal wax kasta oo ah sabab la-aan gabadhu inay dalbato dalaaq waa arrin xaaraan ah oo naar lagu gelayo jannadana looga hoogayo oo looga qadayo can thawban qaala qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ayuma imra'atin islaam kastoo sa'alad weydiisata zawjaha ninkeeda adalaaqa fii kayri maa ba'sin dhib la-aan fa xaraamun calayha raa'ixatu ljanna waxaa xaaraam ka ah jannada carafteeda dalaaq waxaa la yidhaha ninku gabadha inuu furo isagoon wax ka qaadan khulcina waxaa la yidhaha ma gabadhu inay xoogaa siido oo ay tiraado ifur marka fiiriya haddii gabadha ninku uusan dhib ku hayn laakiin ayadaa waxay dareentay inaysan reerkan dhaqan karin waxay istiri ninkan haddaad la joogto aakhiradaadaaba ku baaba-ay markaasoo kale haddii asagii waa diyaar oo xaq uma laha in la yidhaha iska fur gabadha gabadhiina waxay dareentay culays ah ninkaan haddaad wada joogtaan aakhiradaabaa ku baaba-ayda haday tiraado xoogaa ayaan ku siinaa iska kayfur ayada waa u banaanta maadaama ay aakhiradeed u cabsatay asagana inuu qaato u bananta hantidaas durabana waa iska day karaa durabana waa qaadan karaa ilaa asaga asagoo wax dhiba la imaan alaleey reerka ka tag marka waa u banaanta qur-aanku sidaasu caddaynaa sunada nabiguna saasay caddaynay sala allahu calayh wasalam qur-aanku sidaasoo caddaynayla wuxuu leeyahy falaa junaax calayhima fiima ftadat bihi suurat lbaqara waxa weeyaan hadday u arkaan inaysan guda karin xuduuddii allaysan ilaali karin waxa ay gabadhu isku furatay wax dembihu ayada kasoo gaari meen nin kale kasoo gaari meen saasaa ilahay leeyahy sunada nabigana saasaa ku sugan oo xadiidka bukhaari iyo qeyrkiisa ay wariyeen min xadiid ibni cabaas nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa u timid xaaskii thaabit ibnu qays nabigay u timid sala allahu calayh wasalam kaasay tii rasuulka ilaahayow maa anqimu calaa thaabitin fii diinin walaa khuluqin rasuulka ilaahayow aniga thaabit ku ceebayma diin akhlaaq xumana ku ceebayma diin xuma kuma haysto akhlaaq xuma kuma haysto ilaa ani ilaa anii akhaafu lkufra laakiin waxaan ka cabsanayaa inaan ku dhaco abaalka dhac oon inta abaalka dhaco saas naarta ku muto ilaa nabigu waa kii ka digay ragga in laga abaalka dhaco marka waxaan ka baqayaa inaan ta abaalka dhaco oo waxa weeyaan guda waayo xaqiisii sidaas aan ciqaab iyo cadaab ku muto marka waa ninkan inaan la noolaa karin saasaan ii muuqatay oonan waxa weyan diintaydii khatar galayda haddaan la joogo nabigu wuxuu ku yidhi fataru diina calayhi xadiiqatahu ee marka hadde beera beera dhan uuna usii mihir markuu guursanaya hal beera markaasaa nabigu ku yidhi beertiis hadde ma u celayda markaasay tihi haa waa u celina markaasay u celina nabigu markaasuu yidhi fur waa fur qaabkaasoo kaleeto madax furashadu waa midda bannaa gabadhu iyadu iyadaa soo jeediday waxa weeyaan haddana markaasna waxay u cabsatayba dhaqankii inaysan kasoo bixi karin saasay u cabsatay taasoo kale ayadana ku dambaabimeen ninkana qaatayna ku dambaabima laakiin fiiri haddii ninku gabadha uu dhibo asagaa dhibay wuxuu rabaa inta dhibaateeyo oo la noolaa weydo inay madax furasho bixido oo ay tiraa meherkiiaan daynahay fur markaasuu biilkuu ku cidhiirinaa jiifkuu ku cidhiirinaa hadalkuu ku cidhiirinaa waa weermeerinaa si sharafle u dhaqama furina ma marka wuxuu rabaa markay nolosha ka daashoy quusato inay tidhaahdo war meherkiiaan kuu cafinaaha ifur qaar ka mid a waxa weeyaan hade war ama idhaqo ama ifur wuxuu leeyahay waxaweyn haddii aad furiin hadde angu meherki addamahaye meherkii markaan helo aan ku furi doona wuxuu rabaa inay tiraa meherku kaama rabe ifur intaasuu ka raba bakiiltinimada iyo dulliga haysta kuwa noocaasa marka haddii gabadhii ayadii hadda dhiba haysato xaqay uleedahay ifur marka inay tidhaahdo dhibaataa haysato kuna dambaabimin hadday hantideeda isku furatana waa laaluush ay bixidayoo ay madaxeedii ku furanaydo ku dambaabimin laakiin asagu xaaraan qadcan uu qaatay mana u banaana haddii hadhow qaadi sharciga la helana waa in laga soo qaada maalkaas gabadha inta isagu dhibaato ku hayay haddana inuu madax furasho ka qaato waa xaaraan qadcana ilaahi weynaa wuxuu leeyahy subxaana walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhuna ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina ilaah wuxuu leeyahay war gabdhaha dhaqankooda ha meermeerinina idinkoo u meermeerinaya xaqii aad sideen in qayb hadhow ka qaadataan waxaa rabtaa meherkii aad bixiya inay kuu soo celido ama maba siino meher ba ragga soomaaliyeed agarkoodu maba bixiyaane waxaa lagu leeyahay markaas wuxuu rabaa in la yidhaha waa lagu cafi kun goor hadday gabadhu ku laabato waa kugu cafiye xafiis maaha mar haddii dariiqaas lagu yahay arrinta isagaa dhibay isagay ka dhaqmi weysay isagaa xaqeedii diiday markaasuu leeyahay ii cafi haddaa rabto aan ku furay ha cafis ma yaallo xaaraan buu haystaa xaqaasna dulmiyuu ku haystaa waana ka xaaraan waana waajib in laga soo celiyo waana waajib in laga soo celiyo marka taasoo kale waa noocaas ilaahi weynaa aayaddaasuu ku caddeeyey ahlucilmiguna saasay u caddeeyeen ibnu qudaama wuxuu yidhi fa amaa in cadala zawjatahu hadduu isagu meermeeriyo xaaskiisa wa daarahaa bidarbi watadyiiqi calayha aw mancihaa xuquuqha min anafaqati waalqasmi ama uu dhibaateeyo waaba dila mararka gabad waa cidhiirina noloshuu ku cidhinaa xuquuqdeediu u diidaa biilkuu ku cidhiirinaa jiifkuu ku cidhiirinaa wuxuu doonaa waa maxay litaftadiya nafsaha minhu inay madaxeeda ka gadatuu rabaa madaxeeda inuu ka gadatuu rabaa fa facalat way yeeshay falkhulcu baatilun khulcigaasu ma ansixin waa baatil macnaha waxaa loola jeeda hantida xaq uma u laha gabadha hadduu fura waa ka furan tahay walciwadu marduudun hantida uu qaatana waajib wey in la soo celiya biriquu ku haysta iyo isbaal marka taasna waa noocaas marka gabdhuhu inay waxay xaq uleeyihiin iyo waxaysan xaq ulahayn kala garanayaan muhiim jiddan weeye muhiim jiddan weeye ragguna waa kadaalika noocaasoo waa inay gartaan maxay xaq uleeyihiin maxaysan xaq ulahayn oo rag badanoo u haysta meheri radi in loo cafiyey waxa weeyaan xaaraan qadcanahay ku haystaan baabu jawaasi qinaa'i ljawaari haadaakanu baabu jawaasi qinaa'i ljawaari gabdhaha yaryar baraanburkoodu inuu bannaan yahay gabdhaha asikaari yaryar iyo wadarbi inay garaacaan bidufi gurbaan fil cursi arooska dhexdiisa iyo wanaxwi wixii la mid ah wastimaaci rijaali ragguna ay dhegaystaan lidaalika arrinkaas baabu jawaasi ghinaa'i ljawaari gabdhaha yaryar inay baraanburaan bannaanaashada ay bannaantu u baab yahay gabdhaha asikaar yaryar wey iyo wadarbi inay garaacaan bidufi gurbaan fil cursi arooska ay ka garaacaan iyo wanaxwi wixii la mid ah sida ciidoo kale iyo wastimaaci rijaali raggu inay dhegaystaan lidaalika arrinkaas xadiidka afar iyo labaataniyo soo socda baabkaasuu ku macno yahay islaamka munaasabooyin waaweyn oo farxadeeduu leeyahay oo ciidda iyo aroosku ka mid yahay marka waxyaalo gaar ah loo fasaxay muslimiinta oo loo ogol yahay xafladahaas waaweyn oo farxadda leh waxayna tahay arrintaasu ciidda iyo arooska waxaa bannaan gabdhaha inay garaacaan gurbaan gurbaanku waa maqaar maqaar oo geed saasta loogu xidhay waxa way sida gemberkii oo kale camal noqda si sif ah oo ulyaf lagu garaacayo wey marka inay waxa weya gabdhuhu ay baraanburaan oo baraanbur aan munkar ka hadlayn waxa weeyaan aan xumaan sheegayn ay baraanburaan oo ay gurbaankaas garaacaan arooska waana bannaan yahay ragguna xataa waa dhegaysan karaan ragguna waa dhegaysan karaan masaladaasu xadiidkaanu ka hadlaa baabu haadaakanu baabu jawaasi khinaailjawaarihi gabdhaha inay baraanburaan banaanaashada ay bannaantu u baab yahay gabdhaha asikaari yaryar iyo wadarbi inay garaacaan bidufi gurbaan fil cursi arooska ay ka garaacaan iyo wanaxwi wixii la mid ah iyo wastimaaci rijaali raggu inay dhegaystaan lidaalika arrinkaas ragguna waa dhegaysan karaan baraanburkaas qaalat rubayic bintu mucawid oo gabdhihii ansaartay ka mid taha qaalat waxay tihi rubayic bintu mucawid ibni cafraa jaaa nabiyu nabigaa yimid sala allahu calayhi wasalam fa dakala waa soo galay xiina buniya markii lay guri geeyey habeenkii la guri geeyey subaxiiuu yimid oo aroosyada maalinta habeenka la gurigeeyey maanta ka dhameeya ay ay dhigan jireen waqtigii saxaabada arooska maalinkaasaa la dhigi jiray fa dakala nabigana waxa weyn gabadhan qaraabanimada kala dhexayda hatay reer abtigeedii ka dhalatay ilaa nabiga ansaarta waxa weyan qola ka mid ahaa reer abti u ahaayeen nimanka leedaha banu najaar gabadhuna reer bani najaar marka qaraabanimadaasa ka dhaxayda nabigu qadarinta uu qadariyey arooskeediiu kasoo qayb galo soo aaday fa dakala nabigaa soo galay xiina waqtigii buniya lay dhisay oo macnaha habeenkii lay guri geey wey xiina buniya calayha habeenkii markii lay dhisay fa jalasa nabigu waa fadhiistay calaa firaashii gogashaydiiu ku fadhiistay ka majlisika mini meesha hadda aad iga fadhido oo waxa weyan raawiga xadiidka ay ka warinaya u sheegay leeda meeshaas hadaad fadhidoo kale meel ii jirta ayuu fadhiistay meeshaasoo kale u fadhiistay fa jacalad waxay gudagaleen juwayriyatun gabdha yaryar waa jamcu jaariya juwayriyatun waa gabar yar oo waa jaariya oo la taskiiriyey juwayriyaat gabdha yaryar gabdhahaasoo lanaa annaga noo sugnaado ansaarta ka mid a yadribna inay garaacaan bidufi gurbaan gurbaan ay garaacayeen arooska gurbaanka loo garaaca waxa weeyaan waa bannaan yahay waa sharci wayandubna inay ammaanaan man dadkii qutila la dilay min aabbaai xaala yihiin yowma badrin aabbayaalkaygii beder lagu dilayna ay ammaanaan oo ku baranburaan inay ku baranburaan oo ay ammaanaan inay ammaanaan saasay gudagaleen taasuna baraanburkii inuu bannaan yahay gabdhaha arooska ay ka baranburaan amase ciidaha ay ka baranburaan id waktigaas qaalad waxay tihi ixdaahuna middood wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadir gabadha waxay kusoo dartay ammaantii wa fiina nabiyun dhexdayada waxaa jooga nabiyun yaclamu og maa fii qadrin wax berri dhacay fiiri kelimadaas marka waa qalad nabigi waa maqlaa baraanburka waa dhegaysanayey gurbaanka waa dhegaysanayey laakiin kelmadan qaladka maya ma uu yeelayo munkar nabigu ma ogolaado markuu maqlay fiiri fa qaala nabig wuxu uhi da-i hadii daatag kelmadan ka tag waquuli dheh biladii hadalkii kunti adee taquulina mid tiraad hadalkii hore wad gabadhan arooska aabayaalkeed amama waxa weeyaan waxaa tiraa waa inin nimid waa idin soo salaamnay ilaahay baana barwaaqiyey saasoo iskaga baraanbo saas ku baraanbo laakiin kelmadan waa kelmad qalad ah ha ku hadlin ha ku hadlin waxaa kaloo sugan riwaayad kale nabigu inuu yihi sal اlahu alayh wasalam laa yaclamu ma fii qadin ila اllah waxa berri dhacaya allamaan cid kale ma oga cid kale ma oga dabraaniga mucjam awsadka ku wariyey ibnu xajarna fitxibaariga wuxuu ku leeyay sanadkiisu waa xasan bayhaqi sunan اlkubra ayuu ku wariyey juska toddobaad laba boqol siddeetan iyo sagaal nabigu inuu yidhi laa yaclamu ma fii qadin ila اllah waxa berri dhacaya ilaahay keliyaha og nabi maxamed xataa ma ogiyu leey ka waran markaasaa mid xuma wax sheega meeshaan fadhiya ama islaam wax sheega meeshaan fadhiyadaad leedahay waxa weeyaan qofkaygu goormuu raysaa goormaa ka waran baadideedii meeli jirto waa dalaal xadiidkaas marka wuxuu noo caddeeyey inay u bannaan tahay dadka muslimiinta ah markay aroosayaan gabdhuhu inay gurbaan garaacaan ay baranburaan waa inay saas ay u bannaan tahay waxay u bannaan tahay na waa gabdhaha arrintaas axaadiis badan ayaa caddaynayda bukhaariga waxaa ku sugan saxiixa saxiix bukhaariga kitaabu nikaax raqamka shan kun boqol lixdan iyo saddex caaisha arooska qayb gashay markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maa kaana macakum lahwa cayaar maxaad samaydeen arooska haddaad tagteen fa in al ansaara yucjibuhum lahwa ansaarta xooga cayaarta waa jeceshahay saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam saasuu nabigu ku yidhi nabigu mar wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaan ataynaakum ataynaakum faxayaanaa waxayaakum ha baraanburya waa inin nimid waa inin nimid ilaahana na nooleeyo na baaqi yeelay idinkana inin baaqi yeelay baraanbur iska saxa wey oo aan munkar ku jirin marka arrintaas way banaanta waa ay banaan tahay laakiin waa in la ogaada yay u banaan tahay ko gabdhahay u banaanta gabdhahaas ama ha yar yaraada ama ha waaweyna gabdhahay u banaanta bis ragga uma banaana waa ka xaaraan ragga uma banaana waa ka xaaraan waa tashabuh binisa waa rag waa dumar isku ekaysiin ninkii lagu arko ahlcilmigu saasay u naskareeyeen sidaas ay u naskareeyeen shekh ulislaam ibn taymiya raximahullah istiqaamada juska koobaad safxada saddex boqol iyo labaatan wuxuu yidhi alqinaau min camali nisa baraanburka iyo heesaha waa shaqada dumarka walam yakun calaa cahdi nabiyi waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam ma jirin walam yakun calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam waqtigii nabiga ma jirin yuqani fi lacraasi ila nisa inay ka heesaan oo ka baranburaan aroosyada dumarka maahane kel imaai weljawari addoommada gabdhaha alxadiihaati sini ee da-da yar ayaa weliba baranburi jiray wuxuu yidhi marka wa ama rijaalu falam yakun dalika fiihim ragga arrintaasu kama jirin bal kaana salafu salafu saalixi yusamuuna almuqani ninka heesaaga ah waxay ku magacaabi jireen muqanifan isnageey ninkii naagnaagta iska dhigay ay dhihi jireen marka erer weeye kaasu khabiifa waa litashabuhi binisaan xayla dumar isku ekaysiye saasuu leeyay wakadalika alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi walaxaadiisu alqawiyatu fiiha alidnu fi dalika linisa axaadiista xooga badan waxaa ku sugan in dumarka arrintaas loo fasaxay falaa yaltaxiqu bihina arijaal raggu arrintaas ma ku haleelayaan oo raggu arrintaas ayagu ma samayn karaan licumuumi nahyi diididda laysku diiday cumuumkeeda loo deliishana can itashabuhi bihinna in dumarka laisku ekaysiiyo fatxulbaariga juska sagaalaad boqol soddon iyo afar u hadalkaas ku leeyahy marka ma banaana iska dahda rag iyo dumar isdhex qaaday oo ayaga isla tumanaya taasu ayagu ma ahan wax sharcigu ogolaaday mana ahan farxad sharcigu fasaxay ee waa munkar iyo xishood daro iyo diin la-aan akhlaaqda ummadda muslimka lagu baabinayo oo cadowgeeda usoo maleegay weeye taasu ayada iska badda mideeda kale xadiidka waxaa ku jirta alqinaa hees waxa waa in la kala gartaa maxay tahay heesta waxaan orooska la ogolaaday iyo heesta xaaraanta maxay kala tahay wuxuu yidhi xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska labaad shan boqol toban iyo saddex safxada ah wuxuu yidhi alqinaau yuطlaqu calaa rafci sawti saddex macnaa hinaa marka la yidhaha carabiga saddex macnaa lagu idlaaqaa wuxuu yidhi codka kor loo qaado qinaa waa la iska yidhaha wa cala taranam luuqaynta oo lagu luuqaynayana waa la yidhahdaa alladii tusamiihi alcarabu nasb ee carabta ay nasbiga u taqaan waxaa kaloo la yidhaha wa cala alxudaa hees hawleedka hees hawleedka marka geela ay shubayaan ragga heesta ay heesayaan iyo marka oo guryaha ay dhisayaan heesta ay heesayaan iyo taasna waa la yidhahdaa laakiin fiiriya marka saddexdooda way kala duwan yihiin marka fiiri saddexdoodu way kala duwan yihiin heesaay qofaa loo yaqaan waa qofka codka jejebiya waa qofka codka jejebiya ee asagu markuu dhawaaqayo isjejebiya eek iyo dareenka ee fawaaxishta sarbeeba ama caddeeyaba waxyaala fawaaxishta oo waxa weeyaan jacayl uu ka hadlaa dumar uu jecel yahay uu ama waa sarbeebaa ama waxa weeyaan qamhu ka hadlaa waxyaala xumaanuhu ka kacaa waa waxa heesta la yaqaan ee khabiifadda ah ee xaaraanta ah ee waxa weeyaan dadka qulubtooda madoobaatay markay dhegaysanayaan ay isruxaan ay isruxayaan haddii afar iyo labaatan saac qur-aanka lagu akriyo waa hurdoona maba dhegaysan karaba laakiin sawtu shaydaanka markuu maqlaa jirkiisu jarcina taas marka dadka sameeyaa la yidhahda heesaay middan gabdhuhu samaynayaan waa barambo waa barambo middan heel hees howleedka oo geeriya lagu heesay ceelkii lagu heesan hees maba loo yaqaan caadiya waa un hawsha shaqa lagu wado waa cod un shaqada lagu wado mana ahan xaaraan daan munkar lagu hadlay dib munkar lagu hadla munkar weligiis waa iska xaaraan marka saddexdaa saasay u kala duwan yihiin marka midda oo heesta oo waxa weeyaan xumaanta lagu sarbeebayo ama la caddaynayo ee ka hadlayda dumarka quruxdoodii in la tilmaamo ama qamrooyin la tilmaamo ama waxyaalo kaloo xaaraana la tilmaamo taas waa xaaraan culammada muslimiintao dhan ayaa isla ogol sunnada nabigana sidaasay ugu caddahay waana sawtu shaydaan waa sawtu shaydaan bukhaariga waxaa ku sugan xadiis tacliiq uu ku wariyey imaam albukhaari kitaabu lashriba layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walkhamra walmacazifa ummadayda aakhiru zamaanka waxaa la imaad waxaa ka mid noqon doona rag xalaashada zinada xariirta qamrada iyo muusika fiiri marka zinada nabigu ku cadfo dhulkaana alla la jari doonaa dhulka ilaahay la goy doona ayaa ku jirta xadiidka marka nabigu wuxuu yidhi waa malcuun sawdka heesta marka heesta muusiqa leh oo heesta sideedaba muusiqa leh bataatanba waa xaaraan heesta dumarka jacaylkooda tilmaamaysa ama qamrada tilmaamaysa ee xumaanta keenayda ee ay isruxayaan dadku xaaraan qadcana weeyaan culimmada muslimiintana laba iskuma khilaafan culamadan kale culammadii muslimiinta hore kutubta qoreen ee muxadisiinta iyo fuqada mufasiriinta wey waxaan ka hadlaya ee wadaad hadda jooga ma ka hadlayo sidaas ayaynu u caddaynay ahilcilmiga xaafid ibn xajar fatxibaariga juska labaad shan boqol toban iyo saddex wuxuu leeyahay oo imaamulqurdubi ka soo naqliyey alqinaau lmuctaad heesta la yaqaan can ilmushtahiriina bihi ee dadku ku caanbixeen oo hoobaleantu ay heesaan wa huwa aladii yuxariku saakina waa midka dareenka kiciya oo ragga dareenkooda kiciya gabadha dareenkeeda kiciya iyo waxa weeyaan oo ay ku saabsanta wa yabcathu lkaamina ee wixii dadka ku qarsoonaa soo saara wa haada nawcu idaa kaana fii shicrin markuu ku jiro heesta fiihi wasfun maxaasini nisaa dumarka quruxdooda in la tilmaamo waalkhamri qamra in la tilmaamo wa gayrihima waxyaala kale in la tilmaamo oo min alumuuri almuxarama xaaraanta waxyaala arrimaha xaaraanta ka mid a laa yukhtalafu fii taxriimihi ma laysku khilaafo inuu xaaraan yahay kaasu marka waa inaad kala taqaano waxa xaaraanta iyo waxa bannaan xataa baraanburada iyo cayaaraha oo gurbaanka la garaaca in la badsado ma ahansa asaga laftirkiisa laba meelood ay sharciga ku soo aroortay labadaas waa in lagu gaabsado mid waa anaga hadda xadiidkiisii akrinay oo waa xadiidkaanaan hadda akrinay oo waa midda ah arooska midda labaad ay ku soo aroortayna waa ciidaha oo xadiis bukhaariiyo muslim xadiidka caaisha bukhaariiyo muslim waxaa ku sugan abubakara iiyibiday tiri iyadoo laba gabdhood ay baraanburayaan marka uu abubakar soo galay heesta fiiri inay xaaraanta muslimkao dhan ayaa yiqiin wuxuu yidhi amazaamiiru shaydaani fii beyti rasuulillahi masawdkii shaydaanka codkii shaydaanka ayaa gurigii rasuulka aad ka wadaan marka maalin ciidaheeda nabigu wuxuu ku yidhi yaa abaabakrin ina likulli qowmin ciidan wa hadaa ciiduna qoom walbaa ciiday leeyihin tanuna waa ciidani macnaha gabdhihiina waa baraanburaya marka taas laftirkeeda meelahaas uu ku soo arooray waa in lagu gaabiya saasayna culamada muslimiinta u caddeeyeen xaafid ibn xajar faxilbaariga juska labaad shan boqol toban iyo afar wuxuu leeyahay walaslu atanazuhu can illacib wallahwi asalka waa in laga fogaado cayaaraha iyo waxa weeyaan baraanburadaas tirada badan waa in laga fogaado fa yuqtasaru calaa maa warada fiihi nasru waqtan wa kayfiyatan waxaa lagu gaabsanaa intii nusuustu ku soo aroortay waqtiga iyo qaabkaba waa limukhaalafati lasli maxaa yeelay asalkiiyuu khilaafsan yahi marka nusuustu waxay ku soo aroortay arooska ciidda waa baraanbur gabar keligeeda oo halkaas baraanburaysa khalaas oo aan munkar ku hadlayn intaasa looga gaabsanaa waxaan kaloo heesaha kaleeto amase heesahan sidoodaba ciidba ha ahaatee xataa kuwan oo kabanka iyo muusiqa leh amase waxawayn xumaanta ka hadlaya ayada ilaahay diinkiisa meel ugama banaano weligeedna ma banaanaan weligeed ma banaanaan marka taasna waa in sidaas loo kala garto qaalat rubayc bintu mucawid ربيع بنت معاود وحي تري ابن عفراء جاء النبي النبي يمين صلى الله عليه وسلم فدخل واسو غلي حين بني عليه markii ninkayga la ii guri geeyey wey macnaha habeenkii la guri geeyey maalinkii ka dambeeyaa nabigu soo booqday fajalasa wuu fadhiistay calaa firaashii gogashayda ka majlisika mini meeshaas adugu aad fadhidoo kale ay tiri ninkay la hadlayday fa jacalad waxay gudagashay biloobeen juwayriyaatun gabdha yaryar gabdhaho lana annaga noo sugnaaday yadribna bidufi inay gurbaan garaacaan wayandubna ayna ammaanaan man dadkii qutila la dilay min aabbaai aabbayaalkay xaala yihiin yowma badrin maalintii badar la dilay id waktigaas qaalad waxay tidhi ixdaahunna gabdhihii mid ka mid ah wa fiinaa dhexdeenna waxaa ku sugan nebiyu nabi yaclamu og maa fii qadin berri waxa dhacaya waxaa berri ku sugan nabi og aan nagu dhex jira oo nala jooga fa qaala nabi wuxu uhi da-i hadii tan ka tag hadhihin waquulii waxaa tidhaa biladii hadalkii kunti ahe taquulina mid yidhaahda waxaa berri dhacaya alle keliyaha og cid kale ma oga cid kale ma oga ee hadhihin weeye hadhihin akhrajahu xadiidka bukhaariga soo saaray aljaariyatu jaariyadu alfatiyatu waa gabadha dhalinyarada min annaasi dadka xaalay ka mid tahay aljaariyatu jaariyada alfatiyatu waa gabadha dhalinyarada min annaasi dadka xaalay ka mid tahay juwayriyatun waa taskiiru jaariya marka ugu horeyda gabadha waxa laha jaariyatun waa la yareeyey markaasa la juwayriya gabar yarey jaariyatun waa gabar oo yar gabadha markay da-du yartahay waxa la haha jaariya waa la taskiiriyey juwayriyatun gabar yar aa la yidhi والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد